magaciisa carab laga helaya du'aad magacaas ah du'aad oo hamzo daalka ay ka dambayso du'aad magacaasi yahay haddaba daa'uud waa kii badnaa hadiyo goorna culimmadu markay meelaha sana dabdinayaan ka badan isagoo siisay kuba daayaan ama kii dee siyo caadigaa ku yimeen waxay dabdiyaan kan dee la dabdin karaya ama ay soo koobaan ay wada sheegaan oo dee si aad u ogaato wixii aan inta ahayn bas siyo caadigahayd in lagu keenayo markaa maxaa uu yidhi haddaba isagoo daa'uud iyo du'aad labadaas labaduba dee kutubta laga helayo inoo kala saaraya oo waxa weeyaan sidayna kutubtii waxa weeyaan waxaa dhici karta sidii caadigayd kanba in lagu keenay qaladkiina adadu aad kaga baxsan karto taxriifka dhacayn aad ku ogaan karto ninka cali la yidhaaho ee reerkaa loo nisbeeyey kunyadiisiina ku shuruubay abilmutawakil abi saciid alkhudri saaxibkiisa aayadda bukhaari baan ku soo aragnay kaa aabbihii du'aad baa la yidhaah oo markaa abulmutawakil inaaji saas buu kutubta nisbada iyo wuxuu ugu yimaadaaba kunyada magaciisuna waa cali abi du'aad baa la yidhaha taasi waa mid ibn abi du'aad waa nin dee shahiiraa qaadi ahaa waana muctasilada ru'uusteedii bal dee waa ninkii waktiyadii mixnadii darnayd ay jirtay ee aada culimada loogu dhibayey inay dee markaa masaladii khalqulqur'aan oo kale waa ninkii maamuunba qaadigiisa ahaa ee dadka imtixaanaya dhibta lahaaba weeye haddaba ninkaas qaadigaasna ahaana axmed ibnu duaad ibnu abi du'aad baa la yidhaha axmed ibnu abi du'aad allahuma waxaa la helayaa niman shucaraa oo barhkood jaahiliyiintii ay yihiin oo dee markaa ay a'immada kale ay soo dhigtaan halkan soo xaafidiyo iyagana du'aado ay ku sugan tahay nasabyaashooda ama magacyadooda oo shucara ah iyagu ahaay laakiin dee ruwaadan axaadiista warinaysa ama culimmadan aan iyagu ahaynba wixii markaa intaa ka soo hadhay maxaad odhan daa-uud baad odhanaysa oo du'aad labadan baa lagugu dabdiyey wixii labadaa aan ahayn bal kutubta dikrigoodna ku yimaado daa-uud baad odhana du'aad ma aha adigu shucarana waa la helayaa laakiin dee kutubta adabkiiyo waxyaalahaas iyo in dikrigoodu meelo kale ku yimaado mooye waxay warinayeen iyo waxyaalahaasi ma jiraan kuwa marka caliyun innaajiy cali annaajiy ee reerkaa naajiya laydhaha loo nisbeeyey walad du'aadi ay waladu du'aadi du'aad inankii weeye wabnu abi du'aadin aywa kadalika saas waxaadoo dabdigaa leh ibnu abi du'aadin ninkii qaadiga ahaa ee jahmiyadaadu ama muctasilada ru'uusteedaba ahaa ibnu abi du'aad al-iyaadi ee reer iyaad loo nisbeeyey wixii kale daa'uud be oo wixii kale adigu daa'uud de waata aan soo sheegayna shucarana inay jirto halkan shaarixuba sao qaamuus ka soo noqonlaya waa dhiganaya shucarada iyaguna san lagu dabdiyo الdbri isxaaq wduraydi naxwiyuhm wagayruhm sarandi baydkana wuxuu noogu kala saarayaa addabariyu iyo adduraydiyu iyo azarandiyu saddexaa nisbo dee xagga suurada way isku dhow yihin dawaaqo ha kala dunaado dee za'dan iyo ra'dan iyo waxyaalahaasna sibay u wada qormayaan bal ba'da iyo ya-da iyo nuuntuna kol hadday aanay aakhir kuba sugnayn dex ama bilow yihiin sibay u wada qormayaan waxaan ay ku kala duwan yihiin waa dhawaaqii oo wax markaa qalad shaksiga uga iman karo haddaba saddexdoodii buu inoo kala saarayaa sheekhu addabariyu ninka isaga adigu dabar meesha laydhaa ama buurtii lagu magacaabayey loo nisbeeyey isxaaqu isxaaq weeye isxaaq ibnu ibraahim kaas weeye oo cabdirasaaq ruwaadiisa ama kitaabkiisa araggii soo naqliye ka mid ah walow yari uu kula kulmay waduraydiyu durayd ninka loo nisbeeyeyna naxwiyuhum waa ninkii dee naxwigoodi waa ninkii naaxiga ahaa ama cilmiga naxwada iyo luqada imaamka ku ahaa ku xeel dheeraa waayru haddaba waayru markaa hayru dabariyi waduraydiy waa hayru maa dukiroo dabari iyo duraydigaa lagu sheegay wixii aan hayna eed kutubta ku aragtaana zarandi weeye oo markaa muxuu inoo yidhi baa halkan inoogu sheegay dabar waxaa loo nisbeeyey waa isxaaq ibnu ibraahim ninka la yidhaaho ee cabdirasaaq isagu la kulmay isagoo aduu yaraabiina waxbuu ka wariyaaye markaa ninkaa maxaa la yidhaha isxaaq ibnu ibraahim udabari nisbadiisu kaa weeye ninka cabdirasaaq wax ka warinaya ede kolkolna markaa ay duruqdaa wax ku warinayaan dee dadka kale ay isaga cabdirasaaq wax ka sii warinayeena asaaniidooda dhacaa dabari isxaaq baa la yidhaha markaa adigu duraydiina waxaa loo nisbeeyey moxamed ibnulxasan ibnu durayd inta badan nisbadaba kuma yimaadee ibnu durayd buu u yimaadaa laakiin dee waa loo nisbeeyaana waa awowgiyo duraydi waa la yidhaahaa ninkaa dee isaguna kutubta luqaad ahaa lahaa qarnigii saddex mafraad madaxyadiisii adigu dii ilaa saddex boqol iyo labaatan koo iyo labaatankiiba meelahaasuu dhintaan filayaa aadna ugu xeel dheeraa luqada iyo shicirka iyo naxwad iyo waxyaalaha ugu xeel dheeraa taas buu adigu dee jaanibkaas ayuu mashhuur ku ahaa imaamna ku ahaa walow sidaysa kale marka la eego dee camal ahaan iyo taqwa ahaan iyo warac ahaan saa aanu ahayn markaa kaasna waa duraydi wixii aan labada ahayna waa zarand deled la yidhaaho oo xaggaa dee kollay bilaadulcajam ka mid ahayd ayay nisbadu tahay oo rag muxadisiina iyo qolooyin baa loo nisbeeyey ama nisbadaas oo iyaga ku yimaado zarandi bay markaa noqon wixii aan labada ahayn labadaa dabar iyo duraydi markaa ku kala ogow dabarna waxay dhahen waa biwasni jabal waa qarya bilyaman ba haddani adigu biwasni jabal waa qaryo ma abuure waa qaryo yaman ku sugan oo loo nisbeeyey dee sheekhiis weyne reer yamaneed bu aha duraydna waa taa isagoo abtirsiintiisii ayuu ku jiraa zarandi waa beled isaguna bilaad alcajamun ka mid ahaa haddaba wixii aan labada ahayn zarandi ku ogo taas weeye beydkana markaa wuxuu idhi addabariy ay addabariyu isxaaq weeye waduraydiyuna naxwiyum naxwigoodii wey ninkii adigu naqo aqoonta weyn naxwada ulahaaba weeye iyo shicirkaadu dee marka la eego baliiqa luqadana dee kitaab weyn oo luqa ayuu leeyahay wagayruhu kayrkiina zarandi wagayru duraydiya ama gayru maa dukiro dabar iyo duraydiba istiraaciyo zarandi weeye bilfatxi rawxun saalifun wawaahim man qaala duma rawxu bnu lqaasim markaa wuxuu idhi rawxun rawx bilfatxi kordhow buu ku sugnaaday saalifun waana qowln qowlkani saalifun horreeyo culimmadu ay ku tegeen weeye oo isaga aan cidna laga soo reebeynba ama saalifun rawxa isagu bilfatxi lagu dabdinaya ku horreeyoyo waa mutaqadimiintii wawaahim ay wawaahimun mid mukhdi ah oo qaldamay weeye oo qaalid ah man ruuxii qaala yidhi dumma waa la goday rawxu bnulqaasimi rawxu bnulqaasim ninkaa la idhaaha ee shahiirka ahaa ra'diisaa la godayoo waxaa la odhanayaa ruux baa la odhanayaa yidhi kaasi waa qaldamay waa waham marka halkana maxaa iyadana dee mutalifkii iyo mukhtalifkii ah rawx iyo ruux rawx iyo ruux labadaasba marka waxa weeyaan ruwaadan kutubta ku sugan kutubtan guud ahaanba kuba sugan asaaniidana ku yimaadaa ra'doodu way wada fadxisantahy rawx oo ruux kuma jiro ruux la yidhaah laakiin qarniyadii dambe ayaa laga helayaa rag iyaga rawx lagu dabdiyo maya ruux lagu dabdiyo ama magacan duda bidami ra uu ku sugan yaho ruux la yidhaah beryihii dambaa la helay laakiin ragga mutaqadimiinta oo dhan salifak taasna ujeeddadiisii ee ruwaadda kutu markaa asaaniidda kuba yimaadaa iyaga magacooda rawxun weeye ruux kuma sugna laakiin dadkii mutaakhiriintii baa ruux uu ku sugan yahay oo lagana helayaa culimada dambe bacdigood ruux la yidhaaha laga helayaa marka waxaanu sheegayaa inay dee qolooyin ku dabdiyeen ruux ibnulqaasim ninkaa la yidhaha shahiirka ah ee dee kutubtan saxiixaaba dikrigiisuu kuba yimaado inay ku dabdiyeen xarafkiisa hore oo la damiyo ruux ibnulqaasim ay yidhaaheenba oo yidhaaheenna kaasunbaaba wax ruux la yidhaaha ku jira muxadisiinta iyo ruwaadda hore marka waxaana uu shee dee halkan inoogu sheegay inuu qowlkaasi khada ama qalad yahay sawaabtuna iyo inaan cid laga soo reebin qaasimna rawx ibnulqaasimna kuwiisan kuwa kale un uu la mid yahay si jaadada ahayd ama caadiga ahayd uunu ku yimi ismigan taas buu inoo sheegayaayo markaa qolooyinkii desa ibnutin markaas oo shaarixa bukhaari amalaqaabisna ka soo naqliya adigu uu yidhi rawxan ruux baa lagu dabdinayaa ina qaasim taasi waa qowl qalad ah waxba lagama soo reebaya raggaa hore o dhan rawx ku ogow rag dambe ayaa ruuxya lagu magacaabaa taas wey markaa bilfatxi rawxun saalifun ay rawxun rawx iskaga qabara bilfatxi kordhow buu ku sugnaaday ra'diisa la fadxiyo saalifun waaba qowlun saalifun sa i yaala waana qowl horreeyey oo dee a'imadii ay kuba tegeenoo qowlkoodii ama saalifun waa horreeyeenoo wixii rawx lagu dabdinaya waa dadkii mutaqadimiinta ahaa wawaahim ay wawaahimun mid gefay weeye man ruuxii qaala yidhi duma waa la godayaa ruux ibnulqaasimi oo ruux baa lagu dabdinaya ibn الزبيr صاaxiب وnajlh bاlفتحi والkuufiyu أيضا miثlhm halkan ibn زبيr horta weeye زbayr baa aniga igu dabdisan be waa زبيr horta oo waxaa xarakaysan ee زbayr baa xarakaysan ee زبيr weeye waana ismiga dee aan badnayn ee gooni loo saarayo ama ciddii lagu magacaabay la caddaynayo si loo ogaado wixii intan laynoo magacaabay aan ahayn inay zubayr ku imanayaan magacii badnaa ee caadada adeese markaa waxa lala bixi jira dadka agtooda mashhuurka ku aha kaa ibnu zabiir weeye ibnu zubayri ma aha marka wuxuu yidhi ibnu zabiiri ina zabiir saaxibun wa huwa isagoo ictiraadba ka dhiga saaxibun saxaabi weeyaan ibnu zabiirkani iyo wanajru ina zabiirka inankiisii oo isa markaa zabiir la yidhaahaa bilfatxi kordhow bay ku sugnaadeen oo markaa cabdiraxmaan ibnu zabiir oo saxaabi ah waana ninkii haweenaydii rasuulka u timee rifaaca nin la yidhaha reer bani quraydihii qabee lahayd ninkaasa ay qabo dalaaqaydiibuu gooyo waxaan guursaday cabdiraxmaan ibnu zabiir oo waxba aan islahayn waa ninkaasba haddaba cabdiraxmaan ibnu zabiir iyo inankiisoo markaa zabiir ibnu cabdiraxmaan la yidhaah bilfatxi kordhow bay ku sugnaadeen da-dooda la fadxiyo oo ismigu mukabaryoonu musaqaraynoo zabiir la yidhaaho walkuufiyu nin isagu kuufo loo nisbeeyena aydane ama kii isagu kuufo loo nisbeeyey aydane midlu isagoo kale weeyaanoo zabiir oo isaguna reer kuufo ah waxa weeye isagana waxaa lagu dabdinayaa waxa bifatxi zaay oo ah ismigoo la takbiiriyo taasna waa lagu dabdinayaaba bal markaa waxa weeyaan labadaas saddexdaas ayaa zabiir lagu magacaabaya wixii markaa aan intaa ahaynba zubayr ayaad odhan tan weyn halkan sanbaa dee naadimka imika uu kuba tegayo bal saxaabiga marka la eego ee cabdiraxmaan ibnu zabiir waa dee magacii aabihii daadis waa fakisanta waa taasoo waa dee sidii lagu yaqaanay weeye si kale maaha waxaana uu raaciyey inankiisu inuu isagu isna zabiir yahay waxaa tawdiix ilmushtabi kitaabkaa la ydhaha ku sugan iyadoo hadalkii dahabi uu ahaa waayo hadalka dahabi buu horta dhigtaa qaala intuu ka cabiruu dhiganayo cibaaradiisiio hadduu dee markaa wahamdhacay oo islaaxinayo ama tasriixinayo iyo hadduu dadkan uu ishaaray dee sii yar badinayo waxyaalahaas markaasuu isaga hadalkiisu yimaada ibnu naasirudiin waxaa kuba sugnaa dahabi isagoo ka soo naqliyey amaa ibnuhu azubayr fa bidami wey inankiisa zubayr isagu caadigii oo dama ayuu ku sugan yahay cabdiraxmaan ibnu zabiirkan inankiisu waa zubayr eh maaha zabiir isxaafku dawalwadarna saas buu xaafid ibnu xajar ka soo naqliyey kitaabkiisa tabsiiru lmuntabi oo isaguna wuxuu xaafid sheegay inankiisu bidami inuu yahay oo wabnuhu azubayr ibnu cabdiraxmaan bdami faqad muu ka cabira isaga godaalun buu ku sugan yahay fadxa la fadxiya kumaba sugna marka waxaana uu sheegay waa ka dee nin reer kuufa inoo sheegay imaka oo waxa weya taas inooba sheegay oo zabiir ibnu cabdillaahi la yidhaaho shaacir oo nin shaacira weeyaba daba bal ninkaas baa wuxuu soo naqliyay adigu malaha magaciisa hore dee ninka hore cabdillahi ibnu zabiirna la yidhaha baa jira ninkaas oo shaacir ama macruufa cabdillahi ibnu zabiir ayaa waxay soo naqliyeen qolooyinkaas inanuu dhalayoo zabiir la yidhaah inuu jiro taa waxaa dee imaka halkan kaas bay dee sheegeen oo imika zabiirkaas inuu yahay dee waxa weeye inuu adigu ninkaa reer kuufa dee imika uu sheegayo cabdillahi ibnu zabiir la yidhaah inuu inan uu dhalayoo zabiir ibnu cabdillaahi la yidhaah uu jiro kaas bay iyagu soo naqliyeenba kaas shaarixa ayaa wuxuu dhaa ama saaxib iscaafki dawilwadar waxaa la arkaa dee markaa inqilaab ama dee sahwi ahaan siyuudutan ay uga dhacdo labadoodii dee kan bay iyagu kay sheegeen u ahaa kaa kale may sheegina laakiin inuu dee kan kaa u qaatayba siyuude ama sahwi ahaanu labadoodii dee ay markaa isaga bedelmeen laakiin waxa weeye ninkan imika uu inoo dhigtay ee cabdiraxmaan ibnu zabiir inankiisa waxay yidhaahaan zubayr bay ku dabdiyeen wax kale kumay dabdin ama ninka waxa waya nin cabdillaahi bnu zabiir la yidhaah ayay inankiisa zabiir isna ku dabdiyeen ka waxaana u ka qaamuusna uu ka soo naqlinayaa ama mulakhasu shaarixan iminkaan hayna azabiirka amiir ibnu cabdillaahi shaacir weeye wajaduhu isna zabiir baa la yidhaah cabdullaahi walqaa'il marka wuxuu leeyahay cabdullahi ibnu zabiirkani ninkii ku yidhi weeye le cabdillahi ibnu zubayr iyadani waa caadi waa saxaabigii jaliilkaa cabdullahi ibnu zubayr ibnu cawaam ninkii ku yidhi bu aha lamaa xaramahu markuu qadiyey waxbuu soo doontoo shaacir bu ayo markaasi waxba ka waayey lacana allahu naaqatan xamalatnii ilayka taas buu yidhi oo markaasaa faqaala lahu cabdullahi ibnu zubayr baa wuxuu idhi inna halkaa inna weeyaane wa saaxibahaa inna wa saaxibahaa taas buu cabdullaahi ibnu zubayrna uu ku yidhi bal idinkaa eegan doona waxay macnaha intani noqon doonto waad soo baxsin doontaan halkan hadalkaa cabdullahi ibnu zubayr kutubta wax ku yimaado ay mad soo qaataanbe markaa isagu lacanalaa noqota xamalitni ilayko deetu yidhi ina horta halkan shaki uu ka tego waa ine ina wa saaxibaha taas buu yidhi oo isagii jawaab uu ugaba yeelay daba ninkaas baa cabdullahi ibnu zabiir la yidhaha inankiisana zabiir baa la yidhaha marka halkaa kaasba kaasay labada soo naqliyeen ama kan aanu hayno isagun bay sheegnay ama inankiisa zubayr bidami faqad taas bay leeynahay madii dee halkan baabkan himaamyadiisa ahaa ama kutubta gaar ahaaneed ee aada loogu cinaayooday iyagu dejiyo dahabi iyo xaafid ibnu xajar markaa muxuu yidhi ibnu zabiir ninka ina zabiir la yidhaaha saaxibu wahuwa saaxibun saxaabi weeyaane iyo wa najruhu inankiis waana ta aan milanay dee waxaa ku jira aan sheegayna maka halkan iyada halka nadar baa ku sugan bilfatxi kordhow zeedooda la kordhaba ayay ku sugnaadeen walkuufiyu ninkaa isagu kuufa loo nisbeeyeyna ayadone mithlu waa kan zabiirkan buu la mid yaho isna zabiir baa lagu dabdinayaayo waa ninkaa shaacirka cabdullaahi bnu zabiir laba yidhaah iyo inankiisaba wey asafru bisukuuni fi lasmaa'i waalfatxu fi lkunaa bilamtiraa'i halkanna wuxuu inoo kala caddaynayaaba oo uu markaa daabid iyo qaanuun aanu laabanno oo ino aynu ku kala saarana uu inoo sheegayaa safr iyo safar macnaa fa'da in la reebo iyo fa'da in la fadxiyo ka waxay tanna ku dabdiyaan dabdi de ama daabid aada markaa iska sahlan ood kuma kala ogaanayso asmaa iyo kunyooyin bay kala qaadaan marka wixii asmaa ah ama ismi caadiya ah wuxuu u yimaadaa kutubta bisukuuni ilfaa buu u yimaadaa safr wixii markaa kunyooyin ana waxaa kutubta ugu yimaadaa fa'doo la fadxiyo abisafar la yidhaaho macnuhu waxa weeyaan markay ismi noqotona agtooda kuma sugna ruux ama iyaga dee agtooda aduu kuma sugna nin safar lagu magacaabo markay kunyad noqotona mid isaga abisafri la yidhaahdo fa'diisa la reebaa kuma sugna ee kunyooyinkuna waa bilfatx markaa asmaaduna waa bisukuun taasba weeye markaa beydkan wuxuu yidhi isagoo taa inoo sheegayaa asafru safri bisukuuni markaa reebniin fa'da la reebo ayuu fil asmaa'i asmaada fiigeeda ahaaday ama asafru bisukuuni reebniin buu ku sugnaaday fa'da la reebo fil asmaa'i asmaada fiigeeda markay ismiyo tahay asmaa rijaal sa safri bnu nusayri taabici safri waalidi abilfard yuusufba waaye walfatxu kordhowna fil kunaa kunyooyinka ayuu ahaaday bilamtiraa'i shakili oo shakitaa kumaba sugno sa abisafar saciid ibnu yuxmid min ataabiciin wa cabdullaahi bni abi safar min atbaacihim qolooyinkaasba weeye oo markaa markay kunyo tahayna fa'du way fadxisan tahay markay ismi tahayna fa'du way reeban tahay taas baad markaa saas baad ku dabdinaysaa ood ku ogaanaysaa waana dabdi dee markaa aada u sahlan si fiican ama si dhib yarna lagu kala saari karo qolooyinkan kol hadday taa ismi iyo kunyown la kala eegayo markaa wuxuu idhi asafru bisukuuni reebniin buu ku sugnaaday fil asmaa'i asmaada fiigeeda walfatxu kordhowna filkunaa kunyooyinka ayuu ahaaday kordhow fa'dii la kora bilamtiraa shakiri iyadoon shakitaa kuba sugnayn way camrun wacabdullaahi najla salima bilkasri maca qabiilatin mukarama waalkhulfu fii waalidi cabdilkhaaliqi wasalamiyu lilqabiili waafiqi fatxan bikasrihi falaa yucawalu halkana muxuu inoo sheegayaa salima iyo salamu inoo kala dabdinayaa waa waxa kutubta dee ku soo noqnoqda khaasatan marka laamta la fadxiyana aada u badan saxaaba iyo taabiciin iyo kayrkoodba kuwa badan salama salimana waa kooban yahay bal markaa wuxuu inoo dabdinayaa halkan cidda kutubtaba salimo adigu salimo la yidhaaha kutubta dikrigooda uu ku yimaado kol haddaan intaa gooni u xifdino wixii aan intaa laynoo sheegay ahayn waxaad ku ogaanaysaa salama inayin oo taas baad aqriyaysaa markaa wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala camrun camar iyo cabdullaahi cabdullaahi najla salima ilmo salima weeye bilkasri hooslo iyagoo ku sugan lahoos dhabo laamtooda lahoos dhabaan bilkasri xaal ay ku sugan yihiin laamtooda lahoos dhabayo maca qabiilatin qolo iyo ama qabiilo maceed iyagoo adig qabiiladaasoo mukaramatin la karaameeyeyna waa qabiilo ansaara saxaabo fiican ama dee rasuulka ilaahay dadkii u nusreeyey diintada qayb ka qaatay nooleynta iyo faafinteedaba ka mid ahayd qabiiladaas ansaareedu bal markaa waxa weeyaan nimanka beydka muxuu inoogu sheega camr bnu salimata aljarmi oo imaamu qowmihaa waqtigii rasuulka isagoo yaroo toddoba jira aynaan laakiin ogeyn dee reerkoodu ama aabbihii iyo rasuulka way u tegeenoo way la kulmeen basen bukhaariba ku soo mareen laakiin waqtigaa inuu isagu dee waqti dambe la kulmay rasuulka aad buu u yaraayay in kale laakiin waqtigii rasuulkaba qowmkiisa isagu tukinayey iyo cabdullaahi ibnu salima nin la yidhaahoo ansaara oo dagaalkii bederna ka qayb qaatay uxudna laguba dilo cabdullaahi ibnu salima la yidhaaho iyo reerkan kacabnu maalik iyo qolooyinka reerkooda mucaad ibnu jabal iyo reer bani salima la yidhaaho dee markaas axaadiidkiina kuba yimi markay dooneenba inay soo degaan masjidka agtiisa rasuulku uu lahaa bani salima diyaarakum tuktab aathaarukum oo ama dee reer bani salima doonay inay masjidka agtiisa usoo guuraan rasuulkuna uu taa ku yidhi bani salima diyaarakum tuktab aathaarukum taas intaas laamtu way kasrisantao salimaa la odhanayaa ee salama waad iska ilaalinaysaa ama waad iska jiraysaa salama inaad u aqrido ama aad ku dabdiso bal markaa nin laysku khilaafsan yahayna waa inoo sheegayaa marka macnuhu waxa weeye kol haddii aan dee saddexdan iyo ninkaa laysku khilaafsan yahay bal waalidkii oo saxiixa muslim digrigiisa ku yimaado intaa wixii aan ahayn salama ayaad odhan sida salamatulakooxi ibnulakooxi adugu dee dadkii badnaa way badan yihiin ee salamaad odhanaysaa intaa weeye marka wuxuu yidhi camrun camr iyo wa cabdullaahi cabdullaahi najla salima ilma salima weeye walaalna maaha isku reerna maaha imaam aljarmiyi imaamu qowmiyo cabdullahi ibnu salama albadriyi uxudiyi waay najla salima ibnas bilkasri hooslow laamta lahoos dhaba xaalay ku sugnaadeen maca qabiilatin qolo iyo lala qabo iyaday dee taas la jirtay oo dabdigaa la wadaagsanaysa qolo qolada mukaramatin la karaameeyey oo ansaara wixii aan inta ahayn salamaad odhan cabdilkhaaliqna aabihii waa kan inoo sheegaya w markaa wuxuu uhi waalkhulfu khilaaf fii waalidi cabdilkhaaliqi ninka cabdulkhaaliq la yidhaha aabihii ayaa khilaaf ku sugnaaday oo culimmada waxaa ka mida kuwo ku dabdiyey ee sidii magacii badnaa oo salama yidhi oo cabdulkhaaliq ibnu salama kuwana waxa weeyaan waxay ku dabdiyeen sid markaa camar iyo cabdullaahi iyo qoladan lagu dabdiyo ah in laamta la kasriyo la yidhaha isna cabdulkhaaliq ibnu salima halkaa labadaa khilaaf baa jira xagga dabdiga ee wixii aan intaa ahaynba iyada waxaad ku keentaa salamo ku keen oo dad aad u badan oo iyaga aan la koobi karayn halkana wey markaa wuxu uhi waalkhulfu khilaaf baa fii waalidi cabdilkhaaliq cabdilkhaaliq aabihii ahaaday oo ku sugnaaday inuu dee bikasri laam iyo inuu bifatxi laam iyo labadaba lagu dabdi iyadoo khilaaf ay taasi tahay wuxu uhi wasalamiyu lilqabiili waafiqi wasalamiyu salami oo lilqabiili qolo markaa u sugnaado dee nisbadii qabiilka ah waafiq adigu waafaqo dadkii iyagu itqaanka iyo dabdiga weelkaa waxaad ku waafaqdaa fatxan kordhow la kor dhabo laamtiisa oo halkii kasrada la kor dhabo bikasrii falaa yucawal waasan dee tirmisi sharaxiisa sida qoran ama dee nusqadiisa bikasrii markaasi wuxuu qadartay wa ama bikasrii hooslow lahoos dhaba laamtii oo asalkiisii hore un lagu daayo falaa yucawalu lama ictimaadsanayo oo idimnusrax waxaabu ku tiriya laxan dawina luqa yar inay tahay ayuu sheegayba falaa yucawalu ama dee sida kuwa kale ku sugan waman yagsiru ruuxa isagu kasrinaya ee ismiga assalamiyu laamtiisa kasrinaya assalimiyu odhanaya falaa yucawalu lama ictimaadsanayo qowlkiisaoo waxaan loo ictimaadsanahayn ee qaacidadii nisbada ayaabay deetan iskhilaafsan tahayoo waxaa markaa la ogyahay xaggaa dee naxwaba ama markaa dee sarfiba nisbe laga hadlayo wixii dee ficil ama ficilo ku yimi marka wax loo nisbaynayo halkii kasrada takfiif ahaan baa loo fadxiya oo iminka namir reerkaa la yidhaahba marka cid loo nisbaynaya annamariyu baa la yidhaah tanna iminka facilana waa taasoo kaloo salima assalimiyu lama odhanayo dee laba kasraa israacayo kolley culays baaba ku sugan nudqiga naftiisii ayaa culays ku sugnaanayay qablayaa nisba in la kasriyaa meesha imanaysa kasro kalena way jirtaayo yar nudqigiibaa sucuuba ay kuba sugantee waxaa markaa ay tahay in la fadxiyo la yidhaha salamiyu nisbadii reerkan addawaana reerkan dee banisrimo markay tahay ama reerkii kale iyagana saxaabo kale ay kaba yimaadeen ama loo nisbaynayey dadkii iyaguna hore isaga islaamayba ahaa madiinihii nawaaxideeda ama dee meelaha dhinacyadeediina degayey reer bani sulaym la odhanayey kuwa iyaga marka cid loo nisbaynaya assulamiyu baa la odhanayaa siinta ayaa damisan sulaym baa reerku assulamiyu ee markan ay reerkan ansaaree tahay ayaa assalamiyu ay imanaysaa laamtana lama kasrinayo markii hore laakiin uu ismigu caadigaa nisbe aanu noqon ama aan wax loo nisbayn way kasrisnayd laamtu ee dee waxyaalaha kaleba waa la midee seen wasankan ku yimaada ama isagoon ta'ba lahayn yimaadee laamta halkaa xarafkaasi kasrisan yahay markay nisba timaado waa la fadxiyaa tanna waa ti un markaa qolooyinka iyagu muxadisiinta sii hore unu aqriyo asalkiisii ku daayey ee markaa qolaxa laxniyaba weeye ama waa luqaad u daciifa ee adigu waxaad ku dabisataa بفتح اللام adigoo dee waafaqaya dadkii ahliqaankaa tawa والخلف في والد عبد الخلق والسلمي وللqبيل u sugnaaday waaفق adigu waaفق xagga marka la ega dabdigiisa dadkii ahliqaankaa maxaad ku waafaqdaa فتxan kordhow la kordhaba laamtiisa bikasri ama bikasri falaa yucawal ama waman yagsir ruuxa kasrinayo falaa yucawal qowlkiisa lama اctimaadsanayo wy bal marka halkaasna waxaan kaga baxaynaa saliimo iyo salama labdii lagu labdinayaan ku kala baxayna ama lagu kala saarayay halkana wuxuu inooga bilaabayaa abiyaadan soo socota salaam iyo salaam waa laba ismi oo isku mida farqiga u dhaxeeya waa laamtan shidan midna aan shidnayn taasba weeye kuwaas buu inoo kala bixinaya waxaana jirta carab ee waa magac iskagaba badnaaye iyagu waxaa ku badan oy inta badan la bixi jireen isagoo mustaqala macnaa laamtiisa la shidoo sallaam baa u badan carab ee laakiin magacyo kooban baa jira oo haddii macaa kuwa khilaaf ku jiro la isku wada daro sagaalba aan ka badnayn oo ay ku soo dabdiyeen laamtiisa oon la shidinoo salaam la yidhaah markaa kol haddii dee jaanibka kale kii badnaa yahay jaanibkana kii yaraa yahay jaanibka yar bay dadkiisa tiriyaan si wixii aan intaa inaad ugu ogaato inuu dee dabdigii kale lagu dabdinayo ama sidii kale la aqriayo markaa wuxuu uhi sheekhu uma salaamun salaam kulluhu dhammaantii mutaqalu mid la cuslaynayo weeye laamtiisaba ilaa abalxabri ninkii caalimka ahaa ahab markaa aabihi mooye waa saxaabigii jaliilkaa cabdullaahi ibnu salaam oo macal biikandiyi biikandi maci ahaaday oo dee maxamed ibnu salaam ninkan sheekhada bukhaari ka midaynu aragno maxamed ibnu salaam ibnu alfaraj min mashaayikh alimaam albukhaari bilkhulfi isagoo khilaaf weliba ku sugan oo dee bacdigood baa khilaaf soo naqriya takfiif kuwana waxay soo naqriyaanba tasqiil laakiin waxay raajax yeelaan dee waana ti isaga laga soo naqriyey in markaa aqoonjaar laydhaha magaaladiisa taariikhdeeda dhigtay oo dee markaa dadka bilaadiisana dadka kale uga aqoon badan bikan waa meel bukhaare aan ka dheerayn waa siduu kuba soo dabdiyayo waxay raajax yeeleen dabdigan dee markaa takfiifka wey haddaba macalbikandiyo bilkhulfi ku sugnaaday wey isaga khilaaf jira weliba iyo wabna ukhtihi halkii hore ilaa abalxabridiiska cadab wa ila bna ukhtihi weye ninka damiirkuna dee waxay dhaqra madkuri inuu laabmeen laakiin maanta xabrigu u laabmayaa bikandi uma laabmayo haddaba xabrina waxau yidhi de waa cilmigii ina caalim waayo yahuud markaa markaa qabla alislaami macrifo weynu lahaa diintii yahuudeed ilaa abalxabri uun mooye oo macal bikandi ahaaday bilkhulfi isagoo khilaaf ku sugan iyo wabna ukhtihi wa ila bna ukhtihi imaamkaas cabdullaahi ibnu salaam ee saxaabigaas baa walaashii inankeeda oo magaca aabihiina soomay naqlin salaam baa la yidhaha ibnu ukhti cabdullaahi ibnu salaam waana suxbay u sugeen taas isaguna takfiif buu ku sugnaaday wabna ukhti oo mac jaddi abi caliyin abi cali awowgii macii ahaaday wana safiyi nasafi awowgii macii ahaaday iyo wa sayidii ninka sayidi la yidhaha magac awowgii maci macii ahaaday weeye oo markaa maxaa kaloo iyadna salaam lagu dabdinayaa abi caliyin ninkii la odhanaya aljubbaa'i waa nin shahiiroo muctasiliya oo dee iyaga madaxdoodii ka mid ahaa muctasilada abi cali aljubbaa'i magaciisa waxaa la yidhaha moxamed ibnu cabdilwahaab ibnu salaam markaa salaamkaa awowgiia waxaa lagu dabdinayaa takfiif laamtiisa aan la shidin wana safi nasafi awowgii weeye kana oo nin markaa maxamed imaamkii moxamed ibni yacquub ibni isxaaq ibni moxamed ibni muusa ibni salaam waa awow dambe oo markaa ibni salaam awowgiisaa dambe ayaa isna salaam lagu dabdiyaa iyo wa maca sayidi ninka sayidi la yidhaha ama nisbadiisu ay tahay awowgii oo ninka sacd ibnu jacfar ibnu salaam baa la yidhaha can abilbadi buu ka wariyaa iigu sugana laakiin kutubta kale can ibni albadi ayaa ku sugan waana sida sawaabkaa oo ninkaa sacd ibnu jacfar ibnu salaam ayaa walaashii ayaa loo nisbeeyey oo ila sayida oo markaa wakiil buu iyada u ahaa markaasay asayidi yidhaaheen oo waa nisbatan ila sayida ukhtilmustamjid weeye markaa nisbadu ninkaa sacd ibnu jacfar ibnu salaam la yidhaha isagana awowgii maxaa lagu dabdiyey shad la-aan baa lagu dabdiyey iyo wabna abilxuqayqi oo maca bni abilxuqayqi ahaaday ninka ina abilxuqayqi la yidhaaho markaa aburaafic magaciisana salaam la yidhaaho kaas isagana maxaa lagu dabdiyey ditaawudi yahuudnimada u saaxiibka ahaa oo ninkaasna maxaa lagu dabdiyey salaam baa lagu dabdiyey isaguna dee dikrigiisa xataa saxiixa bukhaariya kuma sugan oo adaba ti saxaaba ay kuma dileen isagoo xisnigiisii ku sugan ayba dileenba ninkaasna aburaafic salaam baa isna lagu dabdiyaa ilaa wabni abilxuqayqi ditaawudi weeye iyo wabni muxamedin ama waa mac bni muxamedin moxamed ibni naahid ninka la yidhaaho moxamed ibni naahid kaas dee salaamkaa inankiisa oo salaam ibni moxamed ibni naahid kaasna maxaa lagu dabdinayaa laamta oo la fudaydiyo oo abudaalib alxaafid iyo dabaraan iyaba wax ka wariyo laakiin qolooyinkii wax ka wariyey ayay bacdigood salaama ayay isaga ku dabdiyeen oo ninkaasna isna wuxuu ku dabdisan yahay laamta fudaydinteeda la fudaydiyo wa fii salaam ibni mishkamin ninkaa salaam ibnu mushkam la yidhaha mimtiisan sida xarakaba ay xarakeeyeenbe kulfun khilaaf baa ku sugnaaday khilaafkaasoo kufiya la raacayo macnaa shahiiroo dee a'imadii labada dabdiba laga soo naqliye wey hadduu bal markaa wuxuu inoo sheegayaa imika halkan oo inoo sheegay cabdullaahi ibnu salaam iyo maxamed ibnu salaam ibnu alfaraj oo iyo markaa ninkaa salaam la yidhaahee oo ibnu ukhti cabdullaahi ibnu salaam waa saddex abi cali iyo nasafi iyo sayidi awoyaashood saddexaa iyagana awoyaashood iyo ibnu abilxuqayq iyo ninkaa maxamed ibnu naahid laydhaa inankiisa iyo salaam ibnu mushkam sagaal weeye sagaalkaas in lagu dabdiyey markaa bitakfiif lagu dabdiyey welibana sagaalkii markaa labuu sheegay khilaaf inay ku jiro labuu inoo sheegayaa khilaaf ku jiro mid waxa weeyaan waa maxamed ibnu yuusuf albikamiye laakiin ay raajax yeeleen takfiifkoo baabkan inuu ka mid yahay ay raajax yeeleen midna waa salaam ibnu mushkam oo bacdigood ay ku dabdiyeen sida imaka wasanka saasaan aqrinaynaa salaam ibnu mushkam ay ku dabdiyeen bacdigoodna ay taa raajax yeeleen laakiin xaafid ibnu xajar markuu dee ashcaartii carbeedna tatabucay weli diiwaankoodii weeye ashaacirku ayuu isagoo kala duduwan dee mar ashcaar kala duwan buu takfiif ku yimi oo lama wada odhan karo daruuray waxaasi wada ahaayeenoo isagana markaa san dee sharaxiisa qaaniba kusoo marnay salaan ashcaarta qaarkoodna salaam baa markaa isagana lagu dabdinaya bal markaa sagaalkaa weliba bacdigood khilaaf uu ku sugan yahay ayaa waxaa lagu dabdiyey salaam wixii kalese salaam baad odhanaysaa sagaalkaasumaad gooni u ogaanaysaa weeye bacdigood weliba waa rag mutaahiriinoo dee maaha waa dikrigooda yimaado un mooye ruwaadda hore kuma jiraan wuxu uhi uma salaamun kulluhu dhammaantii musaqalun ilaa abalxabri un mooye macal bikandi ahaaday bilkhulfi isagoo khilaaf ku sugan kani bikandigan iyo wabna ukhtihi bal abalxabri haddaan ku cadfno wabna ukhtihi waila bna ukhtihi wey waa xabrigaa walaashii inankeeda un mooye isna salaam laydhaa magacaa binaanay soo naqlin oo mac jaddi abi caliyin abi cali awowgii macii ahaaday iyo wa nasafi nasafi awowgii iyo wa sayidi intuba waa awoyaashood weeye wabni abilxuqayqa wamaca bni abilxuqayqa taasa la yidhaah wa ilaa salaamo un mooye oo ama dee haddaan sii odhana salaam un mooye oo ibna abilxuqayqa ina abilxuqayq ah abilxuqayqidii taawudi yahuudnimada u saaxiibkaa oo kaasna isna waxaa lagu dabdinayaa salaamkaas markaa salaam baa lagu dabdin iyo wabni muxamedin humac bni moxamed ibni naahidin isagoo ah moxamed ibni naahid inankiisa maci oo macnaa waa ninkaa isna salaam ibni moxamed ibni naahid laydhaah takfiif lagu dabdinayo haddii dee la nasbiyaalkii hore la raaciyo wabna moxamedin wa ilaa salaama bna moxamed ibni naahid un mooyaane dee waxaad ku dabdinaysaa markaa tasqiilka hore wa fii salaam ibni mushkamin ninkaa salaam ibni mushkam laydhaahna fiigiisa khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo qufiya la raacay oo macnaa dee a'imadii laga soo naqliyeyo bacdigoodna tadkiil ay ku dabdiyeen kuwana ay takfiifiyeen ay raajax yeeleen sida xaafidiya takfiifkiisa la raajax yeelo sadee beydka u inoo dhigtay saqani farawani kumaytan mudaamatan calaa dama'in mini salaamu bnu mishkami abi sufyaan qabla islaami markaa waanati aan beydka hore ugu soo aragnay zarqani سلامة مولاة بنت عامر بنت عامر وجد كوفي قديم مركا قديم آثر مركا وحر سلامة سلامة مولاة بنت عامر هوانيدا إن عامر ريلا مقعدا عايشة لأولاني مولاة ديدي وي يدا مولاة ديدي وي وامد وجد كوفي شخصي أمر راوي رار كوفا أووغي وي راويغاسو قديم هرية raawigaasoo aatiri mid axaadiidta wariya raawin alxadiid xadiidka wariya isagu ah oo markaa muxuu halkan inoo sheegayaa waa sallaama iyadoo markaa la shado oo waxa weeye laamta la shado laba ayuu inoo sheegay markaa kol hadduu labada kuu sheegay markaa maxay tahay wixi aan labada ahaynba salaamatun salaama ayaad odhanaysaa bitakfiif ama salaamatu adigoo laamta aan shadayne fudaydinaya markaa labadii uu sheegay waxa weeyaan mawlaatu bintu caamiri halkan waxaa aniga ii taalaa inuu yidhi yacni ana salaamata binta caamiri mawlaatu caaisha salaama binta caamir waa caaisha mawlaadeedii ujeedadu salaamadan ayaa ina caamira haweeney caaisha la yidhaahna mawlaad bay ahayd laakiin sida dee kuwa kale ku sugan caaishadan ina caamirtu waa caaishadii mawlaada ama sayidada iyada u ahayd oo caaishadaas baa bintu caamir ah markaasna mana aha dee san imaka taalla ee xarakaysanbo sallaamatu mawlaatu mawlaad weeya ama bintu caamir baad ka baa lakiin waa isu idaafaysantoo mawlaatu binti caamiri ina caamir oo caaisho magaceedu yahay mawlaadeedii weeye sallaamadaasi taas iyadu waa mido markaad haweeneydaa aad aragto haweeneydaa caaisha binta caamir la yidhaahna mawlaada mawlaadeeda ahayd ama taasi ay xoraysay sallaamaad aqriyaysaa taas waa kii koobaad markaa maxaa kaluu yidhi wajadu kuufiyin weeye nin reer kuufaa awowgiina weeye sallaamahani kaas reer kuufoo qadiimin horreeye oo aatiri nin axaadiidta wariye ah oo isaga markaa nin xadiidka wariyeah markaa waa maxay ninkaa isagoo reer kuufa ee isagu ah kaa isagoo axaadiidtaba wariya oo cali ibn alxusein ibnu sallaama la yidhaha cali ibn alxusein ibnu sallaama awowgii salaamaad odhanaysaa labadaa wixii aan ahayn sida salaamatu bnu rawx salaamatu bnu camr salaamatu bnu qaysar qolooyinka laamtu mashadna ee waa takfiifinaysaa oo ninkan uu leeyahay waa dee jadu kuufiyin qadiimin aahiri waa cali bnu xusein ibnu salaamo dee inanka loo awowgayay baa isagu ah reer kuufa isagaa raawiga xadiidka ah awowgii markaa salaama isagana waa bitashdiid illaam wixii aan labada ahayn laamta iska fudaydi intaas weeye oo salaamatu mawlaatu binti caamiri ina caamir mawlaadeeda weeye wajadu kuufiyin nin reer kuufaa awowgiina weeye ninkaa reer kuufoo qadiimin horreeyeyoo aairi dabdiguna dee qadiimin la ydhaha qadiimin qadiimin aairi raawi xadiidka wariyaawe markaa muxuu yihi shiriinu niswatun wajadu thani moxamed ibni axmed aljurjaani halkana dee kolley qalad weyn baa dhacay oo sharax iyo matigi kuba wada sugan siriin dee mana aha siriin waayo siriin waa magacii badnaa hadduu imika siriin isaga soo dhigto dee waxay ayaalayd inuu moxamed ibnu siriin soo dhigto ee dad kale inu soo dhigto may ahayn waxa weeyaan shiriin weeye halkan waa shiin xuruuftuna waa islamidun wax isbedeli ma jire shiriinu unbaad ku dabinaysaan weeye labadan baa markaa magacan ku yimi wixii kale waa siriinkii badnaayo siriinku waa magaca qaabilaya kan ee dadka badan iyaga markaa magacyada u ah ila markaa aan dee marka dadka yaraa lagu dabdiyo inta kale aad siriin ku keenayso marka muxuu idhi shiriinu oo weliba dee nuuntana waa iska daminsanaysaan n waa mutade shiriinu shiriin niswatun haween weeye oo macnaa dumar ayaa magacan lagu magacaaba waxaana xagga ose kuba sugan bikasri siini wara mamnuucan min asarf oo dee sarfinimadana waxbay aan saalinaan la tanwiinin waxaana sawaabku yidhi halkaa bikasri siin uu ka yidhi bikasri shin inuu yidhaabay sawaab ku ahay markaa shiriinu niswatun dumar weeye macnaa dumar badan ayaa magacan shiriin lagu magacaabaa taas waa mid horta wajadu thani moxamed ibni axmed aljurjani wuxuu caraabay sharaxan iscaaf dawilwadar inuu haanidan ay mudaafkii mudaafileegiisoo kale dhex gashay khabarkiina tahayo dee daruuradu ay taas keentay waana wax markaa luqadee ama ashcaarta carbeed macruuf ku ah marka maxaa iyada haddaan siday ciraabtiisa eegno aan ku laqbaynaynaa wajadtu moxamed ibni axmed aljurjani ninka moxamed ibni axmed aljurjani laydhaha awowgiina haani mid labaad weeyo isna magacan lagu dabdiyo markaa waxa weeyaanu dumarna shiriin waa la yidhaha markaa iyagu mid un maahe waa dumar tacaduday shiriin waa la yidhaahaa moxamed ibnu axmed aljurjani sheekhaa la yidhaahana awowgii shiriin baa la yidhaha moxamed ibnu axmed ibnu shiriin weeye markaa wixii intaa ka soo hadhay maxaad odhan siriin man inta wixii labadaa intaa ka soo hadhay dumarkaas iyo ninkan awowgii siriin ku dabdiso magacii caadigaa imaamkii moxamed ibnu siriin iyo ay dee walaalihiisa xabsa bintu siriin iyo qolooyinkaasna ay ka mid ahayn dadka u mudan wax magacyadaas lagu magacaabo ama magacaasi uu ku yimaada abtirsiintooda wey siriinu ama shiriinu shiriin niswatun haween weeye wajadu haani ay wajadu moxamed ibni axmed aljurjaanna haani mid labaad weeyaan oo iyadana shiriin lagu magacaabayo wixii aan intaa ahayna siriin dheh asaamiriyu shaykhu najri xambali waman cadaahu faftaxan wataqiri marka muxuu idhi asaamiriyu saamiri bidami lmiin baa aniga dushana xarakaysan hoostana saas buu markaa waxa weeyaan kuba dabdiyey laakiin axmed maxamed shaakir bikasri lmiin buu yidhi isagoo dee miziga dabdigii ka soo naqlinayo biwasitati xaafid ibnu xajarna kusoo naqlinaya oo siri markaa saamiri laydhaha asaamiriyu shaykhu najri xambali xambal inankiisa inankaa sheekhiisii weeye waa macnaa imaamkii jaliilka axmed ibnu maxamed ibnu xambal ayuu sheekhiisa yahay saamiri oo ninkaa dabdigan leh ee saamiri nisbadiisu tao ibraahim ibnu abilcabaas baa la yidhaha magaciisana asaamiriyu oo markaa ama dee waa xaafad dee baqdaad ku taaloo saamire loo odhan jiraa loo nisbeeyey ama reerkan dee daaifa yahuud ka mid ahayd ba ama jiwaar ha noqoto ama waxyaalo nin loo nisbeeyey balkaasi waa asaamiriyu sheekh najir xambali waman cadaa wixii ninkaa ka soo adheed kutubta ku aragto ninkaa wixii ka soo adheed kutubta ku aragto faftaxan kor dhow waxa weeyaan miimta weeye miimta imika kasrisan kor dhow oo saama saas leh wasaqil shadna oo ra'diisana shadloo saamariyu dheh oo ujeedadu saamiriyu waa ninkan ibraahim ibnu abilcabaasi saamiriyu laydhaa axmed ibnu xambalna sheekhyadiisii ka mid ahaa wixii ninkaa ka soo hadhay oo dhan maxaa la odhanayaa asaamariyu saamariyu oo miimtana waa la fadxin ra'dana waa la sheedayaa iyadoo dee kolley la kasrinayo markaa nisbadu maxay noqon sura man ra'aa magaalo la odhanayey oo muctasim uu dhistu ciidankiisii tatraagtaa uu dhistay sura man ra'aa ayay nisbada tao markii dambe dee fudaydin la iska fudaydsaynay sura man ra'aa marka magac saasoo dheerba magaaladii ayay saama markaa saamara ayay odhan jireen markii dambe waa takfiif waana kelimaadka wax ka wada kooban sura man ra'aa bay ahayd markaa magaaladkaa ama beledkaa wixii loo nisbeeyey maxaa la odhanayaa asaamariyu kutubtana kuwaas baa ku yimaada ee asaamiriyu ninkan baa u yimaada wey wixii kale saamariyu dheh oo miimtana fadxii ra'dana shad saamariyu ra'dna kolle waana inay yadi nisbaday ka horraysaay way kasrisnaanaysaay sura man ra'aa ma saamara ayaana nisbadu tahay magaaladaa muctasim dhistay asaamiriyu sheekhu najri xambali waman cadaa wixii ka soo odhayan faftaxan korrow miimtiisoo wasaqal shadna sir ubay bni cimaaratin faqad wacasalun huwa bnu dakwana farad halkana muxuu inoo sheegayaa cimaara iyo cumaara casal iyo casle labadaa ayaa ku wada sugan beydkan marka xumaara waa magaca badan ama magaca noqoto ama kunya adiyo xumaaraba xamaarana kolley waxoogaa waa la helayaa sadde aan kuma soo aragnay zarqaan sharaxiisi cimaaradse waa magac kooban nin keliya ayay soo naqliyaan lagu magacaabo ninkii buu inoo sheegayaa markay casal iyo cisli noqotona nin akhbaariyo mu'arikhayo casal ibnu dakwaan la odhanayay ayaa wax casal oo dee si malabkay laftigiisii ku yimi ayaa jira wixii aan ninka ahayn cislin baad ku ogaanaysaa intaa weyn marka muxuu yidhi waksir hoos dhow ubay bni cimaarati ubay bni cimaarati ninka ubay bni cimaaro laydhaha cayntiisa waa cayna ubay bni cimaaratin hoos dhow ubay bni cimaaratin faqad ay faxasb kaasoo keliya weeye wax kalama kuma jiraan waxa kale cumaara dheh camaaradna dumar iyo waxyaalo ama ragba way la helayaaba wa casalun casalna wabnu dakwaani ina dakwaan weeyaanoo infarada uu la gooni noqday dabdiga ina dakwaan weeyaanoo dabdiga isagaa la gooni noqdaye waxa kale cislun ayaad odhanaysaa cislun bikasri alcayni wa sukuuni siin ubay ibnu cimaarna waa saxaabi xadiidkiisu abi daawudiya uu ku sugan yahay kitaabkooda waksir ubaya ay cayna ubay bni cimaaratin kasri cimaaratan dee waa cimaaratinna waa tanwiinta waa wasankeed faqaday faxasba oo keliya wacasalun huwa bnu dakaana weeye infarada waa la gooni noqday dabdiga fi lbasrati alcayshiyu waalcansiyu bishaami walkuufati qul cabsiyu ciisiyu hataalay waa cabsiyu marka muxuu halkan inoo sheegayaa alcayshiyu alcansiyu alcabsiyu intaas buu inoo kala saarayaa magaalooyinkay ku kala saaraan marka muxuu yidhi alcayshiyu waa nisbatun ilaa caaishe fi lbasrati basre ayuu ku sugnaaday oo caaisha marka alcayshiisa cabdiraxmaan ibnu mukarak alcayshi umayat ibnu bistaam alcayshi oo sheekhada bukhaari ka mida yaziid ibnu surac alcayshi wey waaye taasba walcansiyu cansina bishaam shaam buu ku sugnaaday oo macnaha ujeedada ruwaadda reer basraad nisbadan bay leeyihin ku ogow alcayshiyu dhe ruwaadda reer shaamna alcansiyu waana reer markaas waxaweye nisbada waana dee haalibo waa waxa badan oo saxaabigii jaliilka camaar ibnu yaasirba nisbadiisu waa alcansiyi kuufana waa degayba laakiin waa biictibaar ilaqlab bawen walkuufati wa bilkuufati kuufana markaa ruwaaddooduna qul waxaa tiraa ciisiyu baa sharaxiya matiiba wadayaale maahe cabsiyu cabside waana reerkii cabsi la odhanayay qadafaan ka mid ahaa eedee cantarat ibnu shadaan cantaro ninkii la odhanayay ay kaba dhasheen ee markaa dee shahiirka jaahiliga ah ama shaacirkan ah geesigan ah fariska aduu bal markaa taas wey oo macnuhu waxa weeyaan markaa ruwaadda reer basre markaad hadday ruwaaddani reer basre tahay nisbadan baa iyagu ay leeyihin oo inta badan u badan hadday ruwaaddu reer shaam ay yihiinna waxaa u badan iyagana alcansiyu reerkaas nisbadaas baa ku badan walo camaar aanu iyaga isagoon ahayn reer shaam haddana cansi nisbadiisu ay tahy markay kuufo tahayna reerkan baa degayoo masjid baabay ku lahaayeen gaar ahaanoo waaba tii dee markaa uu kuba yimi markii sacd ibnu abi waqaas kaba ashkutoodeen oo kale inuu masjid reer bani cabsi iyo waxyaalahaas ee ninkii hadlay markaa masjid halkaasa kaba kacay oo reerkan baa dee xaafadooda masjidkii ku yaalla weeye ciisi maahana kuwaasna waxaa u badan markaa ruwaadda reer kuufana cabsi baa u badan oo iyaga markaa taas baa ku badan cabsi sida cubaydullahi ibnu muusa alcabsi iyo wixii la midka ahaa waana filghaalib ee wataan camaar ibnu yaasirnidhi waxaana uu dhigtay camaara tabaana sharaxa idinku sugane waa camaar dayne waa saxaabigiie cansi weeyaan isagoo insootu haddan reer kuufa laguma tirinayaa wey marka waa waxa u badan weeye marka waxay tahi alcayshiyu fi lbasrati ayuu ku sugan yahay walcansiyuna bishaam shaam buu ku sugnaaday walkuufati wa bilkuufatina qul waxaa tidhi cabsiya wixii ruwaadooda cabsi dheh binuuni walicjaami kullu hannaam ilaa abaa caliyi bni casaam halkana hannaam iyo casaam buu inoo kala saarayaa marka wuxuu idhi kullu hannaamin hannaam dhammaantii binuuni walicjaami nuun iyo icjaam oo xarafka hore haynta adee dhibic loo yeelo hayn laga yeelo ayuu ku sugnaaday ilaa abaa caliyi bni casaam ninka abaa cali markaa laydhaa cali mee laydhaa aabihii ibni casaam caligaa dee ina casaam markaa ama abaa caliyin cali ninkaa la yidhaha aabbihi un mooyaane caligaade ibna casaam ina casaama waa abaa caliy ibna casaam un mooyaane waa abaa caliy ibna casaam mooyaane oo caligaa aabbihi oo casaam dee magaciisu yahay un mooye waxa kale taas ku keen marka maxay tahayba hannaam waa ku badan yahay sa dalq ibnu hannaam sheekha bukhaari hannaam ibnu awso saxaabiba ah laakiin wax casaam la yidhaha maxaa jira ninka cali ibnu casaam la yidhaaho waalidkii oo isna casaam ibnu cali la yidhaaho ayaa isagu cayn iyo sa kuba sugan nin xafiidkiisa u awow yahayna casaamka waa yimaadada waa qoyskan keliya uun ee waxa kale hanaam de intaasun wey marka wuxuu yihi kullu hanaamin binuuni walicjaami buu ku sugnaaday ilaa aba caliy ibnu casaam aba cali ibnu casaam mooyo isagu cayn iyo sa lagu dabdinayo qamiiru bintu camrin laa tusagiri wa fii khusaacatin kaliisa kabiri qamiru bintu camrin haweeneed qamiru bintu camrin la yidhaha waa masruuq imaamkii la odhanaya haweenaydiisao cayshayna waxbay ka warisaayeen laa tusaqir ha taskhiirino qumayr ha odhan ee qamiir dheh iska jira inaad taskhiiriso aada qumayr tidhaahide qamiir dheh taasi iyadu waa mid marka muxuu leeyahay wixii aan iyada ahayn waa qumayr baad odhanaysaa oo wixii kale qumayr ku dabdi sida maki ibnu qumayr oo kale iyo qolooyin kaleba iyada qumayr ku dabdi ama iyada qamiir dheh taasi waa mid waa karisa mee wa kabir weyneeyo kariisa kariisan dee calaa luqati rabiica kariis weyne oo fii khusaacata khusaaco ku sugan reerka khusaacana magacan haddaad ku aragto magacoo musaqara lama baxani isagoo mukabaray la baxaani kariis dheh wixii aan iyaga reer khusaaco ahayn kuriis baa markaa ay noqonaysaa dabdigoodu oo iyadu markaa kurays bay noqonaysaa sida reer cabdishamsiya quraysh ahaye qolooyin kale magacan iyaga dikrigooda kuma sugnaa ama de mey uu ku imanayay iyaga magacyadooda oo intaa wey oo markaa waxa weya qamiirna haweeneedana waa mukabar waxaan iyada ahayn qumayr dheh keliisna reerka khusaaca ayuu mukabar yahay waxaan reerkaa khusaaca ahayn ee magacan aad ku aragto kuraysle intaa weeye beydkana markaa qamiiru bintu camrin laa tusaqir ha tasqiirin waa kabir weyne takbiiri oo bacnaas mukabara ka dhigsan qamiir oo kale kariisa oo kariisan oo fii khusaacata khusaaca ku sugan wey haddii dee la godo wa kariisu oo fii khusaacata ku suganna kabir oo mubtadii khabar aad ka dhigtaan sax wey waana lagu dabdiyo wanajlu marsuuqin ra'w musawaru wabnu yaziida wasiwaada miswaru imanka halkana musawar iyo miswar buu inoo kala saaraya marka wuxu uhi wanajlu marsuuqin marsuuq inankiisii ra'aw culimmadu waxay arkeen ay ku tegeenay ku dabdiyeen musawaru annahu musawaru musawar inuu yahay wabnu yaziida ina yaziidna waa sidaas oo kale wakadalika ibnu yaziida ninka musawar ibnu yaziid la yidhaahna isagu saxaabigaana taasoo kale weeye wasiwaadaa madkuurka kaa lagu sheegay wixii ka soo hadhay daalika madkuurkaasoo labadaa wixii ka soo hadhayba misor misr weeye markaa maxay tahay ninkan oo isagu majhuulba ah oo uu leeyahay musawar ibnu marsuuq la yidhaaho iyo musawar ibnu yaziid saxaabigaa la yidhaaho labadaa musawar baa la yidhahdo ibnu cabdilmalik musawar ibnu cabdilmalikna khilaaf baa kuwa sugnoo dabdigiisa wixii aan labadaa ahayn sida miswar ibnu makhrama iyo colkii lahaa miswar dheh waana magaciis ka badnaa wey oo miswar ibnu makhrama iyo miswar ibnu cabdillahi magacyadaasta wey wa najlu marsuuqin marsuuq inankii ra'aw waxay arkeen musawaru annahu musawaru musawar inuu yahay taas bay ku dabdiyeen wabnu yaziida wakadalika ibnu yaziida isna sidaas weeye saxaabiga musawar ibnu yaziid wasiwa da ay wasiwa dalika madkuurkaa wixii ka soo hadhayna labadaa wixii aan ahayna walow ninkaa ibnu cabdilmalik khilaaf uu ku sugan yahay misoor misr weeye kullu musayabin fa bilfatxi siwa abi saciidin faliwajayna xawa kullu musayabin musayab dhammaantii fa bilfatxi faadu iska saa'iday noqone fa bilfatxi kordhow buu ku sugnaaday siwa abi saciidin saciid aabbihi uun mooye faliwajayni xawa faliwajayni faxawa waa koobay kani liwajayni laba wej buu koobay halkana muxuu sheegayaa musayab iyo musayib taas buu inoo kala saarayaa markaa ruwaadda musayabyaal way ku soo noqnoqdaaneen waxaad guud ahaan iskaga dabdisanaysaad aqriyaysaana musayabo musayab waad iska ilaalinaysaa laakiin maxaa jira saxaabigii jaliil me taabicigii jaliilkaa saciid ibnu lmusayib waabihiina saxaabi yahay awowgiina xasan ibni waabina saxaabi yahay ayaa aabbihii labada siyoodba way ku dabdiyeenoo reer madiinana musayib bay odhan jireen qolooyin kalena musayab bay odhan jireen waxaana isaga kaba soo naqliyeen inuu nici jiray musayab in laydhaa u odhan jiray sayab allahuma sayab abi abayna saa'ibo ka dhigay ilaahay saa'ibaha kaba yeelo oo yidhaaheen bacdigood dee imaamkan habaarkiisa iyadoo laga dhowrsanayo waxa roon musayibun in la aqriyo haddaba isagaa aabbihii labadaa dabdi lagu dabdiyo musayib iyo musayab waxaan intaa ahaynba waxa weeye musayab baad odhanaysaa musayib ma odhanaysin ta marka kullu musayabin musayab dhammaantii fa bilfatxi kordhow buu ku sugnaaday siwa abi saciidin abi saciidun mooye faliwajayni xawaakaas isagu laba wej buu koobay abu cubaydata bidamni ajmacuu nasa calayhi daraqudni fasmacuu abu cubaydata abu cubayda bidamin godaal buu ku sugan yahay oo macnaa markay ismi maaha ismiyadu cabidata iyo cubaydata way ku badan yihiin ba labaduba way u yimaadaan ee markay kunyo tahay godaal buu ku sugan yahay ajmacu dhammaantii oo macnaa kutubta guud ahaan kuma sugnaa abuu cabidata iyadoo uu markaa kunyo yahay oo cayntana la fadxiyo ismi isagoo ah waa ku sugan yahay laakiin isagoo si cabidatu salmani baaba ka mid oo de hadhow inoo dabdin doonaa bukhaari iyo muslim marka uu sheegayo laakiin marka au kunyo yahay guud ahaanba abu cubayde weeye abu cubayde abi cabide ma jiro marka muxuu idhi shaarixu nasa waxaa caddeeyey calayhi kaa korkiisa adara qudni ee fasmacu halkan wuxuu sheegayaa shaarixu inuu nusqooyinka kitaabka uu ku arkay oo dhan intani ay caddayd ujeeddada shadrigaa waxaa ka dambeeya iska badnaanayd markaa isagaa taam yeelo waayo daaraquni qowlkii weeye nasa caleyhi daaraquni laakiin maxaa dhacay shaakirkiisa baydkan markaa shadrigan bedelkeed zayd bnu akhzama siwaahu yumnacu baydkan markaa la yidhaaho zayd ibnu akhzama zayd ibnu akhsam macnaa dee waxa weya ama zaydu zayd ibnu akhsama weeye oo khabaa dee magaciisa hamsada ka dambaysa markaasi waa waxaan sayidkaa ahaynba yumnacu waa la mancaya dabdigaa waa loo diidaya oo macnuu markaa waxa weeye waxaa akhzam iyo axzam iyo ajram iyo akhram intuba way iska jiraan marka wuxuu leeyahay wax akhzam la yidhaaho zayd ibnu akhzam baa jira sheekhada bukhaarina ka mida sanadna ka geeri dambeeyey kollayna rag dilay basra adigoo la gowracay niman dee fidadii weyneyd ee dhowr iyo tobanka sanadood socotay markay dhacday waa sanadeedii labaad ee zanji nimankii madoobaa dee markaa iyagu goonida u baxay ama dee walow raaceen ama dee fidnaday ka cabiraanba fidnata zanji cabidii suudaantahayd ama madoobeyd oo iyaga u badnayd ninkan ciidankiisa daraaddeed oo dee maalin ay basre soo galeen ba ay boqolaal kun ku dileen bay ilaa malin iyo shan boqol malaa shan iyo tobankii sanadood way dhinteen ilaa toddobaatankii la dilaya ninkii dee watay nimankan dhib weyn oo dhacday adugu waa waktigaas markaa de aada u fara badnayd oo magaalooyin dhan de ay wada kharaabeen haddaba waktigaas bay basra dadkii ay laayeen buu ka mid ah weliba way gowraceen waana nin imaamo xaafid ah markaa ninkaas zayd ibnu akhzam baa la yidhaha wixii kale dee axzam iyo akhram iyo ajram iyo inay noqdaan mooyaane wax kaloo akhzam la yidhaha ma jiro waxaana dhacday dee alcibar zayd ibnu akhram baa halkan dhacay laakiin sida dee siyarka siyar aclaam nubalaba ku sugan sidan weeyaan dabdigu zayd ibnu akhsame akhram maahae waa dee halkaasi waa khada un waxaa ku sugan cibar kuba sugan markaa beydkaas ama shadriga ayaa ku sugan oo dee aanu weliba isagoo shadrigan waxaa leea tirmisi kan iyagu ma laha waa dee nusqooyinka iyagu arkeen waxay ku sugnaayo markaa beydkan takmiradiisiia isagu see markii ay meeshii bayaadun uu ku arkay ayuu taam yeelo markaa naso caleyhi daaraqudi fasacun markaa zayd ibnu akhzama weeyaanoo siwaa wixii aan zayd ahayn ba yumnac waa la mancayaya akhzam laguma dabdinaya akhzam keligii baa lagu dabdinaya walaysa fi ruwaati min xudayni ilaa abuu saasana can yaqiini walaysa fi ruwaati ruwaadda kuma sugna oo ka mid ma aha min xudaynin mintusaide way xudaynin wax xudayn la yidhaha ilaa abuu saasana ninkaa laqabkiisu abuu saasaan yahay mooye can yaqiini wadalika can yaqiin arrinkana hubaal buu xaggeed ka ahaadayo waa wax la hubo asalaan oo markaa muxuu yahay xusayn aad buu ugu badan yahay ruwaadda ama kunya ha noqda ama magacee laakiin xudayn markay noqoto ninkan unbaa jiro oo umara oo cali yoma sifiinba ka mid ah waa taabici weyn markaas alaa boqolkii jirada meelahaasna dhintay isagoo aad u cimriyey ninkaas xudayn ibnulmundir la yidhaha arraqaashi ayaa waxa weeya bitakfiif ilqaaf ayaa wax xudayn la yidhaha jira ee laakiin waxa kaloo dhan xusayn ayay noqonayaan ama xasiinna waa jiraan laakiin xudayn kanun baa jira wax kalema jiraan kutubta oo dhan ba isu wadageeyo walaysa fi ruwaati ruwaadda kuma sugna min xudaynin ilaa abuu saasana mooya can yaqin iyaday taasi obaartay walilqabiili nisbatu lhamdani wabalad nacji waxaan gaadhsiinaya waa intan khaas intii caamkayd baa labada bayd ugu dambaysaa walilqabiili ay qabiili qoladii baa waxaa u sugnaatay ama nisbatu lhamdani hamdani nisbadiisu lilqabiili qoladii bay usugnaatay ama reerkii shahiirka ahaa wabeldin wabinisbati ilaa beledin marka beled wax loo nisbaynayana acjim dhibic u yeel xarafka daalka ee muhmalada aymaka dhibic u yeelo daal ka dhig waa mucjamaa bilaa iskaanin reebniin la-aan oo macnuu maa maxay waxaa jira alhamdaaniyu oo aad dad badan loo nisbeeyey iyo alhamadaaniyu oo iyagana dad badan loo nisbeeyo marka markay alhamdaani tahay ee miintu ay reeban tahay daalkuna dee uu daal yahay aan dhibic lahayn waa reer waana reer yeman degayo badnaa waktigii rasuulkana islaamay caliyo markii ay yeman joogeen dhammaan wada islaamay reerkaasoo dad badani ay ka yimaadeen saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciintana waa reerkaasu magaalada kuma sugnaa marka markaa waxaa kale amaa hamadaanna waa belad eraan ama faris kuba yaalay oo bilaadeedii ka mid ahaa taas ayay nisbadato marka xarakadeedna miintuna way faatixsan tahay daalkuna maaha daalkii mumalaha waa daalkii mucjamada ama dhibcaha daal weeye marka saasaad ku kala ogaanaysaa haddaad alhamdaani aragtana waa nisbo reer saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciintana hamdaani unbaa kuba sugan haddaad hamadaan aragtana waa nisbo beled raggii intaa kasii dambeeyeyna iyagaa u badan walow la helayo kuwa dambeeyo aada u dambeeyo reerka loo nisbeeyey haddana culimadu dee kutubta iyo maalifiinta iyo waxyaalahaas iyo kuwaasi waxay ku sugan yihiin ama beledkan ayaa loo nisbeeyey markii dambe isagaana taa sheegi doona beydka dambe markaa muxuu ihi walilqabiili ay wanisbatu lhamdaaniyi hamdaani nisbadii lilqabiili qoladii bay usugnaatay qabiilatu hamdaan oo nisbadu taa weeye wabeledin ay wanisba wabinisbati ilaa beledin marka beled wax loo nisbaynayana acjib dhibic u yeer bilaa iskaani reebnila adigoon reebahayn oon sukuun meesha la imanahayn w markaa muxuu yidhi isagoo daabit aan ku yar kala saari karno inoo sheegaya fi lqudamaa'i gaalibun daka wadaa fi laakhiriina fahwa aslun yuxtada oo markaa muxuu yidhi daka kaasi oo waa maxay waa beledka nisbadiismaya qolada nisbadeedu haalibun mid isagu badan weeye fi lqudamaa'i raggii hore oo markaa fi lqudamaa'i dadkii hore ee mutaqadimiintaasoo saxaabaya taabiciin iyo atbaac haalibun mid isagu u qaaliba weeye daaka kaas oo a nisbada hamdaan loo nisbeeyo reerkii awey wa fi laakhiriin wadaa marka daaka kaas wadaa kan oo a nisbada beledkuna waa ka shadriga dambe ku sugana fi laakhiriina haalibun mid u badan weeye fi laakhiriina dadkii dambe u badan markaa fahuwa kaas in dee kuwa hore iyo kuwa dambe un lagu kala saaro saxaaba iyo taabiciin iyo atbaacdoodna tooraba ay ku sugan tahay tan dambena walow rag la helayo tooro loo nisbeeyey laakiin tan dambe ay u badan yihin wixii intaa ka dambeeyey aslun asal weeye yuxtadaa lagu daydo waa asal la raacayo oo lagu dayan karo dadkaa ku kala saari karto oo markaa dadkan ku kala bixin karto weeye oo haddaad aragto saxaabi ama taabici ama taabicu taabici nisbadan leh ogow waa reerka ah ee wax kale maaha dadkii dambe culimada dambe haddaad aragtona oo raggii ama culimada ah mualifiinta iyo culimada dambe haddaad aragto nin nisbadan ay magaciisa ama nisbadan lena inta badan waa reer waa beledkee reerka ma aho dadkii dee bilaadia markii dambe la degayba fi lqudamaa'i markaa raggii hore khaalibun mid badan weeye daaka kaasoo ka hor oo nisbada beledku nisbada qolo